mas-uuliyiinta maamul goboleedka puntland ayaa sheegay inay walaac ka qabaan markab sida hub oo toddobaadkii hore lagu qabtay dekeda magaalada berbera waxaanay beesha caalamka ugu baaqeen in il gaar ah ay ku eegaan shir jaraa-id oo uu qabtay wasiirka amniga ee puntland xasan cismaan aloore oo arrintaasi lagaga hadlay waxaana warbixinta nooga soo diray waryaheena nuux muuse birjaab wasiirka amniga puntland xasan cismaan oloore oo maanta saxaafadda kula hadlay magaalada garowe ayaa tilmaamay in hubka ku xirtay dekeda berbera uu khatar ku yahay amniga geeska islamarkaana uu ugu baaqay dowladda federaalka iyo caalamka inay la socdaan dhaqdhaqaaqa hubkaas dowladda puntland ee soomaaliya waxay si dhow ula socotay markab siday hub iyo gaadiid dagaal oo bisha afar iyo labaatankeedii janawari labada kun iyo shan iyo tobankii kusoo xirtay marsada magaalada berbera markabkaas oo maamulka somalilan uu shaaciyey inuu yahay markab hub iyo gaadiid dagaal sida oo si qaldan ugu soo xirtay dekeda berbera isagoo aan wax ogolaansho ah ka haysan somalilan dowladda puntland ee soomaaliya waxay adduunka u sheegaysaa in maamulka hargeysa uu marin habaabinayo indhaha caalamka islamarkaasna hubka iyo gaadiidka saaran markabkaas uu si dhammaystiran u galay gudaha somalilan hadda hubkaas wuxuu ku jiraa gacanta maamulkaas islamarkaasna hubkaas wuxuu xadgudub ku yahay canoqabatayntii hubka saarnayd ee soomaaliya haddaba dowladda puntland ee soomaaliya waxay ku wargelinaysaa dowladda federaalka soomaaliya dowladaha dariska ah iyo beesha caalamkaba in hubka ka degay somalilan uu khatar ku yahay ammaanka guud ee soomaaliya islamarkaasna dowladda puntland waxay ka digaysaa colaaddu hor leh oo uu sababi karo hubka hubka dhuumaalaysiga ah ee laga dejiyey dekeda berbera maamulka puntland ayaa ka digay in hubkaas ay galaan gacanta al-shabaab sidaas darteed waxaa dowladda puntland ka digaysaa in hubkaas uu gacanta u galo ururka al-shabaab gaar ahaana kooxda ku dhuumaalaysanaysa buuraleyda galgala ee puntland wasiirka amniga xasan aloore ayaa sidoo kale sheegay inaysan jirin wararka qaarkood ee tilmaamaya in puntland uu socday hubkaasi wuxuuna aloore sheegay in hubkaas noocyo ka mid ah lagu yaqaanay isticmaalkiisa al-shabaab markabka uma uu socon puntland haddii puntland u socday puntland marsooyin bay leedahay ay kusoo xirtaan islamarkaa markabka meeshuu kusoo xirtay waxaa laga rabaa haddii qalad lagu arko dadkii saarnaa kabtankii saarnaa oo transshifkii iyo meeshuu kasoo raray hubkaan iyo meeluhuu soo maray markabku markabku wuxuu aha markab iyaga dhuumaalshaal ugu yimid oo hubka u saarnaa iyaga shabaab baana wadaaga dekadaana laga dejiyey oo dhulku yaallaa hadda waxaana waa hub tiro badan oo hubab waxaa ku jira shabaab lagu yaqaan qarxyaa waxaa ku jira maskara faceka wejiga lagu qaato oo ah la yidhaha maski face waxaa ku jira muxuu ahayto waxyaabo tiro badan ee aan dowladuhu isticmaalin ee lagu yaqaan argagixisada marka hubkaas iyo meeshuu yimid baa markhaantiya waa markhaanti madoonta hadalka puntland ka soo yaray maanta ayaa sidoo kale laga dareemayay in walaac ay ka qabto in hubkaas loo adeegsado colaadda labada dhinac ka dhexaysa daris baanu nahay colaaddana ka socota meeshan annagay nagu wajahan tahay shabaab iyo tan somalilanba marka waxaan u sheegaynaa dadyooga iyo raayal caamka nabadda jecel waxaan waanu haysanaa difaacayagii shacabkayagii laakiin dagaal annagu ma rabno noocaas oo kaleeta waxaan dagaalanaana shabaab shacabka xataa somalilan waa shacab soomaaliyeed aan isdhex marno waxaa dhibka keenaya waa xukuumadda qaar ka mida somalilan waxay diidan yihiin in shabaab dhulkooda soo galo iyagaana ka hadli doono mustaqbalka horey ayaa ahayd markii puntland ay somalilan ugu eedeysay in xiriir ay la leedahay ururka al-shabaab oo puntland ay ku dagaalamaan buuraha galgala nuux muuse birjaab v o a garowe dhinaca kalena somalilan ayaa ku gacan saydhay hadalka ka soo yeedhay puntland somalilan waxay sheegtay inaanay waxba qarinaynin islamarkaana ay caalamka u bandhigeen hubkaasi iyo markabka sida ismaaciil xuseen farjar ayaa khadka telefoonka hargeysa kula xidhiidhay wasiir ku-xigeenka amniga cali maxamed cilmi
arrinkaa waxaan u arkaynaa hadal hadal gef iyo deelqaaf ku ah somalilan waxaana geyn ah waana war beena oon sal iyo raadtoon ahayn waa wax alaalida ka jiraa ma jirto hubkaana waxa qabtay somalilan somalilan baana haysa indhihii caafimaad qaba iyo caqliga caafimaad qabaaba wuu garan karaa cidda waxaan sheegtay ee haysaa hadday iyadu leeda way qarsan lahay laakiin caalamka iyo cid walba waan u bandhignay hubkaa inaanu gacanta ku hayno ilaa inta u ka caddaanayo cidda leh iyo hayada internationalka ee hubka qaabilsame ay ay ay ogaanayaan halkeeda aan dhigayno inaanaan hubbaas sii daynayn waan gartay marka hubka yaa le horta hubkan laydinku eedeynayo bal yaa yaa le ilaa hadda yaa sheegtay hubkan anagu iminka macluumaadkaan hayno ugu badan waxa weeye hubkaa waxaa laga soo raray boorsoodaan dekeda soodaan boorsoodaan baa laga soo raray caabana wuu ku socday baa laleeyahay ku taala abujabay laakiin anagu waraaqa iyo wax laysku qoro ma aaminayno ilaa ina intaanu arkayno ciddii rasmiga u lahayd baalisteedina ilaa hadda way noo socota cid ilaa hadda idinla soo hadashoo sheegatay ma jirtaa cid noo soo xidhiidhay oo adee badankeeda leyay ma hayno laakiin waxaanu qabnaa in dhaksaay cid usoo sheeran doonto laakiin de puntland waxay werwer ka muujinaysaa waxa weeye hubkan la garan la-yahay cid leh waxayna leedahay waxaanu ka baqaynaa in hubkani xasilooni darro u keeno iyada oo dhinaca somaliland cabsi ka qabta taasi miyaanay wax ka jiri karin waxa weeyaan hubkan waxa weeye waxaanu haysane waxaan leedahay hosu ka badanoo ka qiimo badanoo ka tayo badan wax la wadoogiyey la arkay haddii bedelkeeda ku jira iyo haddii sawiradeedi waxay loo ay yihiin ay ku jiraan maxaa leeyihiin maxaa leeyihiin jifiyada iyo websaydyada wax qarsoon maaha waxaan qalanayna maaha hub galaayaa kacdana maaha waa hub caadiya oo hubka magaranaysaa de dawladaha ay haystaan oo kala laakiin waxa weeyaan puntland waxa weeyaan anagu dawladaan isku dherarsan karno maaha waa maamul goboleed soomaaliya ka tirsan yihiin annaga soomaaliya baa nagala hadli karte waxaan yahay dir dir dir taagakaayo ka dhulmaya maba aragnaba ina ina inaan u jawaabno mala mudna laakiin de waxay ka baqayaan xuduud baa leedihiin muran baa idinka dhexeeya oo dhinacan dee waxaa sool iyo sanaag iyo marka iyagu waxay leeyihiin haddii xasilooni daro ay hub badan hub uu yimaado waxaa laga yaaba in xasilooni daro dhulka ka dhacdo werwerkaas haddaan markale kugu celiyo miyaana garu lahay inay ka hadlaan waxa weeye horta anagu dawladaha saaka waxaanu kula noolnay deriswanaag iyo nabad xuduudda somalilandna waa la yaqaano waa kii caalamka iyo dawladihii iyo gumaystayaashu ay dee koonfur iyo ay kala lahaayeen iyo waqooyi xuduudaha somalilandna waa lama taabtaan iyagunbaa kusoo xadgudba annaguna waxaanu mar kasta aanu aan aanu ilaalinayn sulaalada geeska iyo dawladahan jaabka nahay inaynu nabad ku wada noolaano waan gartay ama waxaanu qabnaa in xaalad ay ka abuurayaan maxaa ahayde dadka dulis wanaaga waxaana u leenahay arrimaha noocaasee barabagandada cunfiga kicinaya kawaantooba afka u ku hadlayna af mas-uul ku hadlo aha iyo wax u dhowitoona
wasiir ku-xigeenka amniga ee somaliland cali maxamed cilmi oo khadka telefoonka ugu warramiyey ismaaciil xuseen farjar halkaad kala socoteena waa v o a